waa tahay ciyaarta hawada nagala soconaysaayo halkaan naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ciyaar dhodcom shirkada xawaalada amal express ayaa deegaanka buuhoodle waxay ka bilowday maanta biyo qaybin aada u balaadhan oo lagaasiyey qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada buuhoodle haddaba mas-uul saro kamid ah shirkada amal express oo lagu magacaabo suleymaan khaliif axmed ayaa shabakada wararka ciyaar dhodcom weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo iyo qaybinta ay shirkada amal express ka bilowday deegaanka buuhoodle waxa uu yahay weliba sababaha xilligan ay shirkadu qaybinta biyahan ay keentay deegaanka
bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin waad ogtihiinoo waxaa ka jira wadanka dhammaan intuu leegyahay abaaro aada u daran abaarahaasoo taabtay xoolihii iyo dadkiiba taasoo keentay in biyo la-aan baahsani ka dhacdo meelo badan oo dalka kamid ah haddaba maadaama aan nahay shirkad soomaaliyeed oo ganacsato waxaa noo muuqday inaanu kala qayb qaadano dhibaatada ka jirta meelaha kan gaar ahaan magaalada buuhoodle oo sida uu sheegay wakiilka hagaag oo aan u mahad celinayno sida wanaagsan uu u duubay ama uu isaga laftigiisu ama webka uu mar walba heegan ugu yahay inuu ka qayb qaato waxyaalaha muhiimka ah ee ka dhacaya magaalada ama buuhoodle biyo qaybin taasaa waxay keentay in maanta shirkadu ay ka qayb qaadato ama ay ku fikirto ama ay ugu horumarto in ay dadka danyartaa ee talaaleysan ee biyo la-aantu hayso ay u qaybiso biyo si ay ugu noolaadaan marka biyo qayminsi maanta magaalada waa gaarsiiseen xaafado badan waa ku arnay biyi buyudiy shubaya iyo dadka cabiyaanba marka ma buuhoodla keliya qorsheyn ahaa mase waxa utan waxaa jirta gobolada badan oo soomaaliya kasoo baxayan cabashooyin warbaahinta aad uga hadlayso marka ma buuhoodle keliya mise gobolada soomaaliya ee xarumaha kuleedi waa biyo qayminsi ka balantaa may meelo badan oo aada u fara badan ayaa shirkadu ka geysanaysaa gacan sidii ay wax uga qaban lahayd wixii awoodeeda in ay ku caawiso dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee abaaruhu ay taabteen waana wadaynaa insha allah biidnillah haddii aan la yidhaahdo ilaa intii aan awoodi karo haddii aan la yidhaahdo inta badan marka biyaha la qaybinayo oo shirkaduhu ay qaybiyanayaan ama duulooyinka ama duulooyinka haatee waxaa soo yara iminka cabashooyinka sida daafshiil oo kale waxaa lagu eedanaya lacag bay ay ku dhawaaqeen midkiina lacagti laay marka may gaarin tuulooyinkii waxaa naga soo gaaraya cabashooyin badan idinku yaad uxisaarteen lacagtan iyo deeqdan aad qaybinaysaan inay idin fuliyaan modayaasha deegaanka mase wakiilooyinkii la fulinayo xarumayintu waa kadhaw ka xusuunaysan run ahaanti waxaa iska kaashanaya hawsha iyada odayaasha deegaanka wakiilka iyaga ama mas-uulka hadda buuhoodle dadka waxgaradka ah iyo dadka culamaa udiinka ayaa iska kaashanaya sidii ay uqaybin lahayd biyaha una gaadhsiin lahayd dadka u bahan maaha waa la odhan karaa markii horeysay ee tirada amal ay biyo qaybin noocan oo kale ah ka samayso gobolada dalka soomaaliya inteeda xarumaha ku leedahay ma isleedihiin kaalmooyin noocan oo kale kageysta maadaama dadkeena biyo ubaahan biyuhu waa wax keli lagu noolyahay balse daawooyinkii macaawimooyinkii qorshihiin muxuu yahay sanadka cusub ee labada kun iyo kob iyo tobanka maadaama adigu aad tahay mas-uul sare maxaad leedahay dadkan abaarta sii jirto aad uqaban kartaan
horta marka ugu horeysa ilahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay dadka uu u gargaaro abaartana uu ka saaro waana rajeyneynaa insha allah sidii ilaahay aan uga baranay in ay ka bixi doonaan si dhaqsa leh annagu marka mar kasta oo arrimahan oo kale yimaadaan wax allaale wixii awoodayada aan la hari mayno waanu ku taageeraynaa dadka soomaaliyeed hadii ilahay ka dhigo